wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa iskaashatooyinka magaalada jowhar ku wareejisay cagaf cagafyihii agabka beeraha kuwaasoo loogu talagalay horumarinta beeraha deeqdan ayaa waxaa ka faa-iideysanaya toban iskaashato oo ka dhisan magaalada jowhar si ay ugu shaqeeyaan horumarinta beerahooda maxamed sheekh maxamuud wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa ka waramaya agabkan lasoo gaarsiiya beeraleyda magaalada jowhar waxaa maanta aad ugu faraxsanahay in iskaashatooyinkii iyo wasaaraddii iyo hay-addii faw oo iskaashanaya inay maanta hay-adda faw iyo wasaaradda iskaashanaya inay maanta xil wareejin samayso oo wasaaradda beeraha maanta ku wareejinayso iskaashatooyinkii afar cagaf iyo agabkoodii oo la socdo agaf afarta cagaf agabka la socdo waxaa ka mid ah ambooyinkii beeraha lagu falaayay sidoo kale gariigyadii waxaa lamid waxaa la socdo muxuu ahaa gaarigii oo lagu daldalaya wixii beerti ka soo baxo sidoo kale iskaashatooyinka waxaan hore ugu wareejinay green house gaaraya ilaa shan green house waxaa kaloo jiro oo waxqabadka wasaaradda ka mid ahaa in loo sameeyey kanaalo loo qoday sidoo kale waxaa ka mid ahaa waxyaabaha loo qabtay iskaashatooyinka in trainin loo qabto seminaaro kala duwan loo qabtay waxaasoo dhan waxay ahaayeen waxyaaba wasaaradda iyo hay-adda faw iskaashanaya ay u qabteen sidoo kale makiinadaha galleyda lagu filin jiro waxaa ka mid ahayd waxyaabaha lagu wareejiyey waxaa kaloo ka mid ah shan motor oo ka mid ahaa motoorada biyaha lagu soo saaro webiga xubno ka socda iskaashatooyinka lagu wareejiyo deeqdan ayaa ka mahad celiyey maanta waxaan ka mahad celihaynaa oo wasaaradda beeraha oo wasiirkeeda maanta uu joogo uu nagu wareejiyey laba cagaf oo kamid a cagafyaasha ugu dambeeyey ayna siisay faw ay noo keentay waan ka mahad celihaynaa hay-adda fawna u mahad celinayna marka ugu horreyso oo laba hor noo keentay laban hadda noogu dartay haddana waa kuwan afarta ay ka muuqdaan meeshay ka muuqdaan ayagoo wada jira oo laysu keenay waa ka mahad celinaynaa wasaaradda beeraha iyo waraabka ee federaal hirshabeelna waxaan uga mahad celinaynaa qaabka soo dhoweynta fiican ay nagula wareejisay
waxaa mahad weyne in nala wareejiyo afar cagaf onagoo toban iskaashitee intaas ayaa mahadne waxa dhimina waa dareemaysiin waa toban iskaashito afar cagaf eh waa iska yartay laakiin waa kusii meel gaaraynay cagaf cagafyadan iyo agabkan kale ee la gaarsiiyey iskaashatooyinka beeraleyda magaalada jowhar ayaa loogu talagalay in beeraleyda ay ku dhiiradaan wax soo saarka dalagyo kala duwan